alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin slى اllah عlى nabiyina muxamadi wعlى alihi wصaxbih slma tasliima kaiira waxaynu kusoo guda jiray aakhirkii kitaabkii lumcaha waxaa inoogu dambeeyey hadalkii sheekhu uu kaga waramayey xuquuqda saxaabada rasuulku ay ku leeyihiin ummadda xuquuqdaasoo ay ka mid ahayd inaynu jeclaanno inaynu maxaasintoodi iyo wanaagyadoodi iyo fadaaishooda faafinno inaynu u ducayno inaynaan waxa weeye dhaleecaynin iyo umuurta la midka ah sababtu waxay tahay waa mucalimiintii iyo culimadii ummadda weeye rasuulkeenna muxameda sala allahu calayhi wasalam iyo ummadda inteeda kale iyagaa u dhaxeeyey waxyigii rasuulka laynoogu soo dhiibay sala allahu calayhi wasalam ee lagu soo dejiyey iyagaa soo raray oo ummadda usoo gudbiyey waa naqalatu shariica waa mucalimiintii iyo culimadii waxa weeye ummadda sida awgeed baa xuquuqdaa faraha badan ay ummadda ugu leeyihin in wax laga sheegaana ma bannaana in qalbiga laga nacaana ma bannaana waxaa kaluu soo sheegay dumarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalama alطayibaat alطaahiraat almubara'aat min kulli suu iyagana in loo weydiiyo ilaahay inuu raalli ka noqdo loo duceeyo saxaabada rasuulkay ka mid ahaayeen waata kale ee xaasaskii rasuulkeenna sharafta le ayay ahaayeen sala allahu calayhi wasalam dad fadaa'il badan oo diintan waxa weeye u gargaaristeeda iyo faafinteeda iyo uhiilinteedaba ka qeyb qaatay ayay ahaayeen waayahay waxaanay ka mid ahaayeen aalubeytka rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka xaqii saxaabanimadana way ku leeyihiin dadka muslimiinta ah xaqii waxa weeye inay ahaayeen oryihii iyo xaasaskii rasuulkeena sharafta leh sala allahu calayhi wasalam na way ku leeyihiin qaala wamucaawiyatu khaalu lmu'miniina wa katibu waxyi illaahi axadu khulafaai lmuslimiina radia allahu canhu wa mucaawiyatu mucaawiye oo khaalulmu'miniina mu'miniinta abtigooda ahaaday wa kaatibu waxyi illaahi waxyiga ilaahay kii qori jiray ahaaday axadu khulafaa'i lmuslimiina khulafadii iyo madaxdii muslimiinta mid ka mida weeye markaa sidaa waa loo ciraabi karaa khabarkii axadkaa la rido waxaa kaloo suuroobi karta khaalulmu'miniina in halkaa khabarka la rido mubtadaha waa mucaawiya khabarkiisu khaalulmu'miniina uu noqdo wa kaatibu waxyi illaahi iyo axadu khulafaa'i lmuslimiinana khabarun bacda khabar ay iska noqoto waayo wa akhbaruu biithnayni aw biakhara can waaxidin kahum suratun shucara hal mubtada waxaa suuroobi karta inuu yeesho laba khabar iyo inka badanba halkan markaa wuxuu si gaara ugu ugaga waramay saxaabigii la odhan jiray mucaawiya ibnu abi sufyaan radia allaahu canhu ardaah fadaaishiisa wax ka mida ayuu inoo taabtay markaa saxaabigani haddii aynu soo ururinno fadaail buu lahaa fadaaishiisa waxaa ka mid ahaa dee horta saxaabi buu ahaa oo lahu fadlu suxba saxaabinimada qudheedaaba fadli weyna waa ta labaade xaasaskii rasuulka mid ka mida sala allahu calayhi wasalam ayuu walaalkeed ahaa oo umu xabiiba binti abi sufyaan um lmuminiina radia allaahu canha ayay walaal ahaayeen sidaasaa markaa khaalulmu'miniina loogu magacaabay muminiinta hooyadood walaalkeed weeyi waata saddexaadee rasuulka sala allahu calayhi wasalama dadkii jihaadka u raacay saxaabadii jihaadka u raacday ee sidaana fadaaisha iyo khayrka weyn ku heshay ilaahay qur-aanka ku ammaanay buu ka mid ahaa waata saddexaade cumar ibnu lkhadaab markii uu madaxda ahaa radia allaahu canhu ardaah wuxuu u dhiibay dhulka shaam la odhan jiray dhulkii shaam la odhan jiray oo dhul weyn ahaa oo imika dowlado badani ay ka dhisan yihiin ayuu u dhiibay oo uu uga madax dhigay fasaasahaa khayra siyaasa wa axabahu nnaasu xuban cadiima lixusni siyaasatih si cajiiba buu u maamulay baa la yidhi oo nin siyaasad wanaagsan buu ahaa oo dulqaad badan oo aada dadkan u maamulka wanaagsan buu ahaa baa la yidhi ee khibradda fiican ule maamulka iyo sida dadka la ysugu hayo iyo sida arrimaha loo xaliyey iyo wixii la mida siyaasad wanaagga iyo cadaaladda iyo dhaqistaa fiican ayay dadkii badnaayee kolkaa uu si gaara ugu sii talinayay ku jeclaadeen reer shaam waa ta shanaade annahu jamaca allahu bihi bayna almuslimiin wa dara'a bihi alfitna ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta abuu ku kulmiyey oo cali bnu abi aalib radia allahu canhu ardaah wuxuu dhintay iyadoo dadka muslimiinta ahi laba qaybood ay u qeybsan yihiin qeyb badanoo cali hogaaminayo iyo qeyb mucaawiya hogaaminayo reer shaam iyo xagga ahaa oo xoogay fitna ay dhaceen waxaa cali uga dambeeyey madaxnimada inankiisii alxasan ibnu cali radia allahu canhu ardaah dhowr bilood markii uu hayey ayuu xasan markaa uga tanaasulay hogaamintii dadka muslimiinta mucaawiya uga tanaasulay oo wuxuu ihi intii layska hor iman lahaa laysku baabi'i lahaa ee caruuruhu dee sidaa ku agoomoobi lahaayeen ciidamadii muslimiintaee la jihaadi lahaa gaaladii iyo cadowga ilaahayna iyaga madaxa laysu gelin lahaa de waa hogaaminay isaguba ha hogaamiyo markaa sanadii waxay ahayd koob iyo afartankii hijiriga sanadkaana caamuljamaaca loo bixiyey waxoogay dadka muslimiinta gelowgii ka dhex duulay ama fitankii dhex yimi halkaasay kusoo afgoeen oo sidaasaa mid lagu noqday dad midaysan oo meel looga wada talinayo o dhan u wada jeeda sidaasay kolkaa halkaa waxa weeye ay ku noqdeen si wanaagsanna dadka muslimiinta intii dambe mucaawiya radia allahu canhu wa ardaahu uu u hogaaminayey markii macni waxa weye isagu uu madaxu wada noqday waayahay halkaana weliba waxaa ku dhowowday intaanan qodobkaa dhaafin bushaaro rasuulka hore usii sheegay sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu rasuulku ihi nabni haada sayidun wasayuslixu allahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin inankayga kani waa sayid wuxuu sheegayay markaa alxasan ibnu cali radia allahu canhu ardaah radia allahu canhuma inankayga kani waa sayid waayo dee awowgu ahaa moogtay ruma ilaahayna wuxuu ku islaaxin doonaa dhexdooda uu ku heshiisiin doonaa sababtiisa laba kooxood oo waaweyn oo dadka muslimiinta ka mid a marka arintaasi waxay dhacday sanadii koob iyo afartanaad ee hijiriga markii uu maamulkii uga tanaasulay mucaawiya ee mucaawiya sidaa uu isugu duberitay waata lixaade annahu kaatibu lwaxyi walam yakun illaahu liyakhtaara kitaaba liyakhtaara likitaabati lwaxyi lirasuulihi ila alamiin wuxuu ka mid ahaa raggii qori jiray waxyiga rasuulka lagu soo dejinaya sala allahu calayhi wasalam ilaahayna markaa uma doorteen qof aan amiin ahayn oon ammaano ku sifaysnayn qorista waxyiga alla uma doorteen marka calaa kulli xaal fadaa'il badan buu leeyahay saxaabigaasi waa saxaabadii rasuulka mid ka mid a wakhtigiisiina khayr badan baa xasilay sidaa awgeed baa ma banaana in wax laga sheego ama waxa weeyaan maaragtay afka lagu taagaa laa yajuus sida saxaabada kaleba aan afka loogu taagahayn dad badan baa markaa weliba casrigan aynu joogno iyo wakhtiyadii horeba dad badan baa markaa wax ka sheego oo wuxuu ka mid yahay saxaabada markaa dad badan lagu saliday ayuu ka mid yahay isaga iyo abi hurayre iyo radia allahu canhum ajmaciin marka maya axad saxaabadii ka mid a rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxba ka sheegi qaala shaykhu raximah llah wa min asunati sunada waxaa ka mid ah asamcu in la maqlo iyo waaacatu in la yeelo liaimati lmuslimiina madaxda muslimiinta wa umaraai lmuminiina iyo amiirada dadka muminiinta ah barihimkooda wanaagsan iyo wafaajirihimkooda xunba maa lam yamuruu intaanay farin bimacsiyati illaahi macsida ilaahay intaanay farin fainahu xaalkiiyo shanigu wuxuu yahay laa aacata maqlidii umay sugnaanin liaxadin axadna fii macsiyati illaahi lagu yeelo lagu maqlo macsida ilaahay fainahu laa aacata yeelidii umay sugnaanin liaxadin fii macsiyati illaahi lagu yeelo oo intuu macsi dadka fara markaa laga yeelo ta noocaasi waxa weeye ma banaana waman waliya qofka qabta alkhilaafata madaxnimada wajtamaca calayhi naasu dadku ay ku kulmaan ee waraduu bihi raalli ay ku noqdaan aw halabahum ama kaga adkaada bisayfihi seeftiisa xataa saara khaliifatan ilaa khaliif uu ka noqonayo madaxweyne oo wasumiye lagu magacaabay huwa amiira almuminiina lagu magacaabo wajabat waxa waajiba aacatuhu in la maqlo waxarumat waxaa xaaraan noqonaysa mukhaalafatuhu in la khilaafo oo wixii aan macsi ahayn lagu khilaafo waalkhuruuju calayhi iyo in lagu baxo washaqu casa almuslimiina iyo in la jeexo markaa midnimada dadka muslimiinta in la jeexo casal muslimiina waa usha muslimiinta usha muslimiinta waxaa looga jeedaa iskuduubnidooda iyo dhanwada jeedkooda in waxa weeye la jeexo oo dadkii muslimiinta la kala faquuqo masale muhiima ayuu halkaa ku sheegay oo hadal badani ku jiro wax badan ee kusoo arooray waxa weeye waynu soo ikhtisaarinaynaa waxaa ka mid a usuusha ahlu sunnaha dadka madaxda ah ee muslimiinta ah en gaalnimo maaragtay cad la iman in wixii aan macsi ahayn lagu ateeco markaynu nidhi wixii aan macsi ahayn in lagu ateeco waxa soo gelaya wixii marka horeba khayrka ahaa waa lagu adeecaya hadday dadka faraan samicnaa wa atacnaa marka horeba khayr buu ahaa madluubo la yska rabo waxaa kaloo soo gelaya xataa waxyaabaha mubaaxaadka ah ee dadka masaalixda iyo danuhu ay ugu sugan yihiin ya markay dadka faraanna waxa weeye waa lagu ateecaya sidaa awgeed baa qaacidadu waxay tahay aacatu ulaati lumuuri fi maa laysa bimacsiyati cibaada madaxda in lagu ateeco wixii aan macsi ahayn waa cibaado qaacidadan ahlulcilmiga sheega waxaa ka mid a shaykhulislaam sida ku taalla kitaabkiisa asiyaasat sharciya waay in markaa sidaa loo ateecaana waxay ka mid tahay xuquuqda ay ku leeyihiin raacyada iyo dadkay maamulayaan oo qofka ilaahay jala wacalaa madax ka dhigo isagana waxaa lagu leeyahay xuquuq badan iyaguna markaa xuquuq bay leeyihiin arrimuhuna waxay ku hagaagayaan cid waliba xaqii lagu lahaa inay ka soo baxdo xuquuqda marka ay leeyihiin waxaa ka mida wixii aan macsi ahayn in lagu ateeco ilaahay baa yidhi jala wacalaa yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha wa aiicu rasuul wa uli lmri minkum ilaahayna aeeca rasuulkana aeeca wa ulilamri minkum kuwa ululamriga ah ee madaxda ah ee idinka midana aeeca waxay ahlulcilmiga qaarkood yidhaahdeen aayadda waxaa laga qaadanayaa daacada madaxdu inaanay mulaq ahayn oo wax walba aan lagu adeecahayn waxaase lagu aeecayaa fii ma aacuu fiihi allaha warasuulah wixii ilaah iyo rasuulkiisa ay iyagu ku aeecaan ee aan macsi ahayn baa lagu aeecaya wa ulilamri minkum sida saxiixa laba qolaa soo gelaya waxaa soo gelaya culimada culimada qudhooda arinkoodu ma sahlan oo ululamriga ka mid yihin waxaa kaloo soo gelaya umarada madaxda dadka iyo ciidamada iyo waxaa markaa haysta oo qolan ah amru dunyaa bay gacanta ku hayaan iyo maamulkii iyo amnigii iyo wixii la midka ahaa qolan ah amru diin arinkii diinta ayay ka fatwoonayaan oy dadka u sheegayaan oo ay waxa weeyaan markaa ka hadlayaan marka labadaba wixii aan macsi ahayn in lagu ateeco weeye ummaddana walaalayaal isku duubnideeda iyo waxa weeye dhanwada jeedkeeda iyo amnigeedu saasuu ku jiraa danteedu sidaasi ayay ku jirtaa haddii markaa madaxdu ay wanaagsan yihiin oo dadka ay cadli ku maamulayaan oona cidna dulmi ahayn oo sidii raggii wanaagsanaa ay u dhaqmayaan dee taa hadalba kama taagna waxaad ka warantaa hadday dulmi iyo waxyaaba noocaasa samaynayaan oo ay wax maaragtay badan qaldayaan taa qudheedana haddii gaalnimo cad ay la yimaadaan gaalnimo cad ya oo aanay waxa weeye caddaan ah waxa weeye halkaa iga dhig marka daaco yeelan maayaan haddii awood loo hayo in la yska duwo oo qof hagaagsan meesha la keenana waxa weeye waa la bedelaya mar hadday gaalnimo cad dhex fadhiisteen waaye haddaan awood loo hayninna waa la yska sabraya inta ilaahay maaragtay uu faraj furayo khayr qaba haddii gaalnimo cad aan lagu haynin oo macaasi iyo caynkan uu sameeya iyo waxyaabo markaa ishtibaah ku jiro lagaba yaabo ina iyagu aanay dee inay diintii khilaafayaanba uhaynin iyo ama dee culimo aan fiicnayn ay wuxuu maaragtay u qariyeen oy ku yidhahdeen waa caynkan iyo waxaan gaalnimo cad ahayn oo kale hadday ku dhacayaan oo xumaana xumaantaa gaarkaa lagu adeeci maayo laakiin waxa weeye lagu bixi maayo oo madaxweyne matiid la odhan maayo waa lagu sabrayaa jawrkooda sidaana waxayna faray rasuulkeena muxameda sala allahu calayhi wasalam ee cid walba aynu ka jecellahay diinteenna asaasa way iska dhacdaayoo naftu waxay iska jeceshahay ciddii wax ku samaysa inay waxa weeye ka booddo ay tidhahdo maaniguusa ay leeyihi laakiin sida naftu ay jeceshahay ee ay doonayso iyo sida diintu tahay waa kale laba diintu waa sidaa axaadiid badan oo bukhaariga iyo muslimka ku taallaa macnaha noocaasa sheegaysa haddaad doonto waxaad ka akhrisataa riyaadu saalixiinka waata ku taalla in badan oo ka midi halkaasaad ka akhrisan karta soo ma aragtid marka qofku markuu diin doonaayo waxa weeye waa la yska sabraya ilaahay baa la baryaya isaga qudhiisana waa loo naseexaynaya ciddii u naseexayn kartae gaari kartaa waa loo naseexaynaya waxaa la leey war waxaan umadda ka da har ilaahay ka cabso war sidan inama dhaqdo ya waa loo naseexaynaya culimada iyo dadka kale ee waxa weye waxgaradka iyo ciddii u tagta waxa weeyaan markaa waa loo naseexaynaya waayahay sidaa awgeed baa nusuustaasi faraha badan iyagoo ahlu sunnuhu iftiinsanaya kutubta caqiidadoo dhan waxay dhahdaan xukaamta xataa dulmiga samaynaysa waa in la yskaga sabro dulmigooda weliba arrintaa way ku ijmaaceen kutubtooda caqiidadoo dhanna way ku sheegaan min qadiimi zamaan ilaa yowmina haada sheekh islaam ibnu taymiya wuxuu leeyahy oo minhaaju sunnati nabowiya uu ku odhanaya istaqara amru ahli sunnati calaa tarki lqitaali fi lfitna lilaxaadiidi saxiixati haabitati can nabiyi sala allahu calayhi wasalam wasaaruu yadkuruuna hada fii caqaa'idihim wayamuruuna bisabri calaa jawri laimati wa tarki qitaalihim wain kaana qad qaatala fi lfitnati khalqun kaiiru min ahli lcilmi wddiin wuxuu odhanayaa ijmaaca ahlu sunnuhu xaasilkii sidaasuu ku guntamay axaadii badan badanina waa u daliil alimaamu nawowina wuxuu odhanayaa isaguna waama alkhuruuju calayhim waqitaaluhum faxaraamu biijmaci lmuslimiin wain kaanuu fasaqatan aalimiin waqad tadaaharat ilaxaadiiu bimacnaa maa dakartu hadal dheer oo caynkaasu isna sii daynaya marka axaadii cadcad cadcad cadcad oo aan ishkaalba ku jirin laakiin dadka aan had iyo jeer aad loogu akhrin ya ayaa walaalayaal jirtaa qofka muslimka ah ee aakhiradiisa u danaynaya dee hadalka rasuulka inuu raacunbaa markaa saaran calayhi salaau wasalaam waay sidaasuu markaa masaladaa sheekhu u sheegay oo daacat lumaraa waa taa arintaasi sunnada rasuulkay ka mid tahay sharciga nebi maxamed bay ka mid tahay barihim wa faajirihim dee wada wanaagsanaan maayaana kooda wanaagsanna waa la adeecaya kii xunna xumaantiisa dee lagu adeeci maayo laakiin wixii kale wanaagsan ee maslaxad guuda ilan kolleyba waxa weeye ma maslaxad la-aanayee wixii maslaxad guuda waa lagu adeecaya bixitaankana waa la yska ilaalinaya bixitaanka qudhiisaa noocyalaho marna waxa weeye waa alkhuruuju bisayf in qori iyo seef iyo wax lamida la qaato marna waa alkhuruuju bilqowl arrin baa jirta wakhtiyadan dambe iska caanahoo dadku aanay inay dhib leedahay ba aanay uhaysan dadka madaxda ahee madaxduna waa qofkay dadku madaxweynaha u yaqaanaan iyo wixii isaga ka sii naayibahee uu maaragtay isagu dee xilalka usii magacaabay waxyaabo kaloo isgarab guuraa jiro oo de marka sharciga loo noqdo aan maaragta aan maxal ku lahayn dadka noocaas ah in la naqdiyo maantao dhan meelahaasi laga hadalhayo tv-ga laysa soo taago oo mimbarka laysa soo taago oo meelaha dadku ay isu imanayaan lala maragsado iminkana farahaba way ka baxdae arrinta noocaas waxa wey wax saxa maaha haddaad qofkii maaragtay kursiga ku fadhido cay dabada u haysa laba iyo tobanka maanta dee dhib mooyaane waxba dheef maad soo kordhin oo waanaad xamatay oo ilan waa qof waxa weeye xantiisu kuma bannaanee waanaad xamatay dhib iyo fitnana waxa laga yaabaa inaad abuurto oo had iyo jeer madaxda marka dadka shacabkaa lagu diro ee la idhaha waa tuug waxba ma qabtaan xoolahay urursadaan waa khaa'iniin waa caynkan iyo caynkan waa qabyaaliyiin waa sidan iyo sida waxyaaba noocaasahun marka ummadda dabada loo hayo dadkii maskaxdii baa buuxsamaysa way nacayaan madaxdii moogta ma fahante markaa dadku markay qalbiga ka nacaan hadhow dee fitan iyo dhibaatooyin iyo xuruub iyo wax lamid inay yimaadaanba fududaanaysa aada u sahlanaanaysa ile qofkii qofkii qalbigu ka nacayo waa cabaysan yahi moogta qofkii markuu caboobee la cabeeyo mar unbuu qarxayaa dee soo ma aragtid waayahay markaa arrinta noocaasa aimada islaamka marka taariikhdoodii hore iyo ta dambaba aada akhrisato wax saxa waxa weeyaan ma aha madaxdu weligoodba way qaldami jireen oo qaar badan oo xunbaa soo maray oo qaar dadka laayaa soo maray dadka muslimiinta oo dad badax badan oo kala duwan baa soo maray oo qaar wanaagsan baa soo maray haddaba in meelahaasun laga caayo o laga aflagaadeeyaa dee waxa weeyaan maaragta nasteexa maaha waxba tari maysid maantao dhan haddaad meelaha tv-ga ka hadal hayso maxaad ku taraysa waxaa dhaanta wixii loo sheegayay iyadoo gaar loogu sheega o la war waxaa iyo waxaa bal ilmaadeereel wax ka bedela waaya imanka sidanay dee waxu dhisan yihiine maaragtay waxyihiinna wax badani kuma salaysna sharciga kuma salaysna oo markii sharciga la khilaafay ayaa waxa weeye qalad badani uu soo baxay oo dee waxba la sharcigareeyey madaxdii in laga wax laga sheego waa la sharcigareeyeyba muxaafid iyo mucaarad baa loo samaystay soo ma ya waaya waaba la sharcigareeyeyba sharciga ilaahayna kuma taalla arrintaasi sharciga baadilka ah ayaa sidaa dhigaya qaala wuxuu uhi wamin asunati asamcu waaacatu liaimati lmuslimiina waumaraai lmuminiina wabarihim wafaajirihim maa lam yamuruu bimacsiyati illaah fainahu laa aacata liaxadin fii macsiyati illaah hadduu macsi faro maya macsidaa laga yeeli maayo laakiin wixii kale wanaagsanaa ee uu farayey dee waa lagu adeecaya macsidaa gaarka ahun baan lagu yeelahay waxaa kaloo uu masalada labaad kaga waramay madaxnimadu dariiqyada ay ku sugnaato haddaynu soo ikhtisaarino saddex nooc baa madaxweyne uu ku noqon karaa qofku dariiqa koobaad waxaa la idhaahdaa annasu baa la idhaahdaa annasu calayhi min alkhaliifati saabiq madaxweynihii ka horreeya inuu caddeeyu idhaahda haddii dabaday aan dhinto ama aan meesha ka baxo ninkaasaa dadka waxa weeye u talinaya arrinta noocaasi waa dariiq saxa oo madaxnimada madaxweynuhu ay ku sugmi karto waana sidii cumar ibnu lkhadaab uu dadka muslimiintaa madax ugu noqday radia allaahu canhu ardaah oo abubakar baa markuu dhimanayey waxa weeye madaxnimada u dardaarmay alcahdu iyo alwasiyana ahlulcilmigu way ka cabiraan kutubta marka aada aragto dariiqa labaad waa alikhtiyaar waa in la doorto oo ciddii dadkaan u talin lahayd muslimiinta waa in la doorto marka in madaxweynaha la doortaa waa mid jirto oo sharciga ka mid a laakiin sidan imanka inagu aynu u naqaano xagga dimuquraadiyadda ka timi maaha cidda dooranaya waa dadka la idhaha ahlulxalli waalcaqdi ahlulxalli waalcaqdina waa ayo had iyo jee bulshada ama dadka meesha degeni meel degeni waxay leeyihiin dad waxay leeyihiin markaa wajaha aho had iyo jeer ganacsata ha noqdaan dadka maalqabeenka ah dadka waxgaradka ah dadka waxa weeyaan markaa odayaasha ah ee aqoon-yahanka ah ya dadka cuqaasha iyo salaadiinta iyo dadka noocaasa dadka culimada ah culimaduna waaba kuwa ugu horeeyaba waxa weeyaan maaragtay dadka askarta iyo umaraa ulajnaad yani waxa weeye ciidamada iyo taliyayaasha iyo dadka noocaasa ummadda noocaasa hee laydhaa ahlulxalli waalcaqdi ya ayaa markaa waxa weeye intay isu tagaan haddii allaba kuu roon yahay iyagu ciddii munaasib u ahay u arkaan inay dadka muslimiinta u xaqsoori karto oy hogaamin karto yaa iyagaa markaa dooraya waa sidii ay ku sugnaatay khilaafadii abubakar radia allahu canhu ardaa calaa qowl bacdu ahli cilmi ba waxay qabaan inuu rasuulkuba sii cadeeyo oo xadiis bay ka deliishadeen bacdu ahlilcilmina waxay qabaan maya eh waa la doortay oo saxaabadii rasuulkaa doortay ahlulcaqdi ahlulxalli waalcaqdi dhammaantood inay isku wada waafiqaanna shardi maaha haddii badidoodu ay markaa yidhaahdaan kaasaa madaxweynahaanu la baycoonaynaa sidaasaa madaxnimadiisa ay ku asaxayso waay cumarna isagu markii lagu dhuftay toorida ee uu sakaraadayey isagu shaksi gaara muu doorana laakiin lix nin ayuu yihi idinkaa soo saaraya ciddii dadka muslimiinta maxay hogaaminaya oo wuxuu ikhtiyaaray cali iyo cuhmaan iyo alxa iyo sacd ibnu abi waqaas iyo azubayr ibnu alcawaam iyo cabdiraxmaan ibnu cawf lixdaasoo rijaalulmashhuurati la odhan jiray ayuu magacaabo wuxuu hi idinkuu doora iyaguna markii dambe waxa weeye cuhmaan ibnu cafaan waa kuwii u dooray nooc baa jira saddexaad oo madaxnimadu ay ku sugmi karto marka hore dariiq sharciya maaha laakiin haddiiba la soo maro cidi soo marto oo dabeeta ay madaxnimadii gaadho waxa weeye dee madax buu iska noqonaya dariiqaasi waa dariiqa la yidhaahda alqahru waalhalaba inuu dadkii intuu xoog ku qabsado ya ama inqilaab ha ku qabsado ama waxa weeye xaggaa xabad ha kala maro oo deetana kursiga ha ugu soo fadhiisto xoog inuu ku qabsadiyo awood inuu ku noqonayo ma garata markaa marka hore dariiq sharci ah ma aha oo dee waxa weeye sharci faraya ma jira dadka intaad dhinaca kaga bilowdo qasab ku qabso sharci faraya ma jiro sharcigu xataa ku fari maayo inaad madaxnimada dalabto dadka ku tidha doorta ya aan madax idiin noqdo aniga iigu shuba sharci ku faraya ma jiro iskaga carar baa lagu leeya ad ku fitnoobina ilaahay ka cabsoo ya ilaahay caabud xaal dee axwaasha marar laga soo reebaya mooyaane markaa laakiin haddayba dhacda inay dadka qaar wadadaa maraan oo dabadeetana ay sidaa ku qabtaan xukumkii oo ay kursigii ku fadhiistaan oo ay amnigii isku dubaritaan ya dee dadka muslimiinta ilaan fitna iyo dagaalun ku jiri maayaane dee isagaa loo daynaya hayse waa taasoo saani ummadda maamul baa la odhanaya haddii kale maxaa dhacaysa in dhibaato un lagu jiriyo fitna un sidaana waxaa ku sugnaatay ninkii la odhan jiray cabdilmalik ibnu marwan waxa weeye dagaalkaasi ayuu ku hantiyey dadka muslimiinta ah oo cabdilaahi bnu zubayr iyo waa kii dilay oo xaggaa iyo maka iyo ka telinayay ama dad badan markii hore qabsadayba markaa dabadeetana wixii waa kii isku dubaritay saxaabadana bar ka midaa noolaa wakhtiga markaa saxaabadii iyo dadkii kale taabiciintii iyo salafkii iyo fuqahadii ummaddu dee ma odhan kari qasab uu nagu qabsado madaxweyne ma ahae waxaa la yidhi mar hadduu ammaankii isku dubaritay uu kuwii kale ee waxa weeye ku haystay uu ka horbayna yidhi waxa weeye isagaa madaxa ilen dadku kolba ninu maaragtay dhibaato un lagu jiri maayey markaa dariiqa noocaasa qofka soo maraana ee sidaa madax ku noqdaana isna madaxnimadiisi way sugmaysa saddexdaa dariiqay ahlulcilmigu sheegeen wanasbuhu binasi walijmaaci wa qahrihi faxul cani lkhidaaci waa ka odhanaya safaarinigu manduumadiisa ictiqaadka ku saabsan wanasbuhu binasi walijmaaci wa qahrihi faxul cani lkhidaaci waayahay dariiqada imaka la isticmaalo arrintan markaa ku saabsan doorashada asal ahaanta doorashadu waa dee xagga dimuquraadiyadda inagaga timi oo sidan imaka dee wax loo doorto sharcigu ma yaqaane sidaa aynu sheegayna baa waxa weeye ku taalla sharciga sidan imaka inagu aynu maaragtay loo doorto waxay ka timi xagga gaalada oo waxa weye waa qeyb dimuquraadiga ka mid a laakiin haddiiba lagaba soo qaado inuu qof dariiqaa soo maruu sidaa kusoo baxo uu sidaa dadka madax ugu noqdo de waxa weeyaan markaa waa oo dadku dee ammaankii isku dubarido dee waa madaxweyne uun waa lagu bixi maayo waxa weeye wixii wanaag ee aan macsi ahayna waa lagu adeecayaa isagunbaa dadka waxa weeye u madaxweyne ah waa tahay qaala almualifu raximahu llahu tacaala wa min asunati sunada waxaa ka mid a hijraanu ahli lbidaci ahlulbidaca in laga hijroodo iyo wa mubaayanatuhum in markaa waxa weeye la khilaafo laga fogaado watarku ljidaali wlkhusuumaati fi diin iyo in laga tago jidaalka doodaha diinta dhexdeeda waxa weeye lagu doodo wa tarku nadari fii kutubi lmubtadicati iyo kutubta mubtadacada eegistooda oo laga tago walisqaa'i ilaa kalaamihim iyo hadalkooda in dhegta loo dhigo oo la dhegaysto wa kullu muxdathatin wax kastoo lagu soo darisiiyey fi diini diintuna bidcatun bidco weeye wa kullu mutasamin mid kastoo isku magacaabay bikayr islaam islaamka waxaan ahayn iyo wa sunati sunada waxaan ahaynin mubtadicun wey waa bidcoole karaaidati waa sida raaidadi waljahmiyati jahmiyadi iyo wlkhawaariji khawaarijta iyo wlqadariyati wlmurjiati wlmuctasilati wlkaraamiyati wlkulaabiyati wanudaraa'ihim fahadihi firaqu dalaal waa firaqii baadida wa awaa'ifu lbidac iyo kooxihii bidcooyinka acaadana allahu minha allah inaga nabadgeliyo masalada mualifku halkan uu ku sheegay waa asal weyn oo usuusha ahlu sunnaha ka mid ah asalkani wuxuu yahay bidaca iyo ahlubidaca in la yskaga fogaado sunnada rasuulkana sala allahu calayhi wasalam lagu dhago iyo dariiqii saxaabadiisa iyo dadkii wadadooda raacay dariiqooda diinteennu waxay ku dhisan tahay itibaac ibtidaac iyo bidcaysi kuma dhisna waay marka ahlulbidacana in laga hijroodo oo waxa weeyaan markaa la yskaga fogaado oo la yska ilaaliyo ayaa markaa loo baahan yahay waayahay tan noocaasaa loo baahan yahay markaa shayga loo yaqaano hajriga ama hajru ahli lbidac waa laba nooc buu noqdaa mid waxaa la dhahdaa hajri tadiibi ah hajru tacziiri watadiib waa hajri lagu edbinayo iyagoo looga hijroonayo oo looga goosanayo in la edbiyo oo ay isxasuustaan oo qaladka iyo bidcada ay la yimaadeen ay kasoo noqdaan kaasina had iyo jeer wuxuu kasoo fulayaa ciddii dee markaa suldo iyo awood ku leh ya ayuu kasoo fulaa hajriga noociisa labaad waa hajri waqaaia la ydhaayo waxaa looga hijroonayaa in la yska ilaaliyo maxay bidcadan iyo waxyaabahan uu xambaarsan yahay marka waxyaabahan uu sheekhu sheegay hadda ee kitaabka uu inoogu sheegay ee ay ugu horeyso inaan lala murmin oo lala doodoodin oo ay ku xigto kutubtooda inaan la akhriin oo ay ka mid tahay inaan hadalkooda la dhegaystan arrimaha noocaasi hajriga wiqaa'iga ah bay soo gelaysa oo maxaan loola doodahayn si bidcadooda la ysaga ilaaliyo haddii doodooda la furo shubahaad la soo arooriyo waxaa laga yaaba qofka qalbigiisii inay ku dhegto waayo kutubtooda maxaan loo eegahayn si aan bidaca markaa loo loo loo qaadan oo aanay qofka u saamayn hadalkoodana taasaan loo dhegaysanahayn marka calaa kulli xaal qofka bidco lagu ibtileeyo bidcoolahaahi waa qof waxa weeyaan markaa dhiban oo mushkiladii haysato ilaahay baa loo baryayaa ilaahay inuu xaqa waafajiyo oo uu ilaahay soo hadeeyo laakiin waa in la yska ilaaliyo oo bidcada iyo waxaa in lagu waafaqo waa in aad iyo aad la ysaga ilaaliyo haddaad eegto culimada islaamkuna waliba culimadii ahlu sunna aad bay bidaca uga digi jireen ya si aanay gaalada iyo kiristaanka uga digin bay uga digi jireen ahlubidaca iyo waxa lamidka sababtu maxay tahay leanna yahuud iyo kiristaanka ciddee qof iska aafaysan mooye cid ku dagsoomaysaa ma jirto marka la ydhaha kaasi waa yahuudi ama kaasi waa kiristaan dadka muslimiintii way yaqaanaan waxay yihiin soo maah qur-aanka dee qofkii kaste akhristay u garanaya laakiin qofkan muslimka sheeganaya kula tukanaya kula joogay haddana saaxiibu bidcaha ah ee bidcada wada waxa weeye waxaan diin ahayn dadka diin uga dhigaya ee qaar bidacoodu ay tahay bidcatun mukafira bidcooyin waxba gaalaysiinaya bidaca qaar baa khataraha bidac shirkiyaa jiray bidac waxa weye mukafira baa jiray bidacu way kala daraayeen marka ahlubidaca waa in dadka farta loogu fiiqo si bidaca dadku aanay uga diin dhigan oo ay iska ilaaliyaan sidaa awgeed baa alimaam dahabiy wuxuu ha akaru salafi calaa hada taxdiir salafka badidoodu taxdiirka digista ay bidaca ka digayaan bay ku sugnaayeen waayo qulubtuna waa daciif shubhooyinkuna waa mid khaaafo ah oo waxa weeye qofka dhufta waxaa loo eegi karaa kutubta mubtadica qofku markuu doonayo inuu hadalkiisa ogaado si uu radiyo qofka dee cilmiga leh wuu eegi karaa hadalkiisana wuu dhagaysan karaa qasdiga noocaas waa ilaa maya dadka kale ee markaa muslimiinta ahi inay kala hijroodaan maaha oo qofkii waxa weeye inaad liajli diin uga hijrooto qofkani waxa weeye diin waxyaaba bidac iyo waxyaaba qaldan buu faafinaya uu ku sugan yahay inaad iska ilaaliso taasi dhib ma laha laakiin haddii aad qofka maaragtay uga hijroonayso arrin adduunyo ya arrintaa adduunyo ama madaxnimo ha noqoto ama maal ha noqoto ama wax kale ha noqoto ama hadalla idin dhex maray ha noqoto haddii waxyaaba noocaas aad uga hijroonayso sida axaadiista ku sugan saddex yoom inaad kala maqnaataan wax ka badani ma banaana soo ma aragtid oo xalaal maaha sida axaadiista badani kusoo aroortay laakiin wixii diin ku saabsan iyada maaragta waa loo kala hijroon karaa taasi waa masalo masalada labaad wuxuu halkan ku sheegayaa firaqu dalaalna inay ahlulbidac yihiin oo ahlulbidacii buu tusaaleeyey waa cid kastoo isku magacowda waxaan islaamka iyo sunnada ahayn kuwa uu sheegaa ka mid a ahlubidacana marna waxa loo tiiriyaa ciddii aasaastay ya oo tusaale ahaan sida jahmiyada oo kale iyo ashcariyada iyo maaturidiyada iyo ashkhaastii ay ku dhammaanaysay ay ka soo jeedeen waxani ayaa loo tiirinaya marna waxaa loo tiiriyaa bidcooyinka ay la yimaadeen ee ay sunnada ku khilaafeen sida raafidada oo kale soo ma aragtid waa sida waxa weeyaan markaa murji'ada oo kale muctasilada oo kale ya khawaarijta oo kale waxaa loo tiiriyey markaasoo loogu lagu magacaabay bidacii iyo waxyaabihii ay la yimaadeen baa magac looga dhigoo lagu magacaabay waaye raafidadu waynu soo marray dhowr jeer oo waa qayb shiicada ka mid ah oo qulaada ah raafido wixii loogu bixiyeyna waynu soo aragnay waxyaaba fara badan oo qaldanna oo ay qabaanna waynu soo aragnay jahmiyadu saasoo kale jahmnu safwaan baa loo nisbeeyaa bidac badanna way leeyihin marka asmaad iyo sifaadka la jooga labadaba way diidan yihin marka la joogo baabka iimaankiiyana waa murjia weeye ulaada weliba marka la joogo baabka qadarkana waa jabariyo khawaarijtu waa nimanka waxa weeye madaxda muslimiinta ku baxa madaxdaasi ama faasiqiin ha noqdaan ama waxa weye dad wanaagsan ha noqdaane nimanka ku baxa weeye kuwii ugu horreeyeyna waa kuwii ku baxay cali bnu abi aalib ee cali iyo saxaabadu ay la dagaalameen ilaa aakhiru zamaankana inay joogayaan baa rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam xataa yakhruja fii ciraadihim dajaal ilaa masiixu dajaal ka soo dhex baxo waxa weeyaan markaa way joogayaan oo saasay howlaha u wadayaan kulamaa alaca qarnun quic kulamaa alaca qarnun quic xadiidkii xasankaha ibnu maajiya ay warinayeen kulamaa alaca qarnun quic in badan buu rasuulku ku celceliyey sala allahu calayhi wasalam mar walba madaxay la soo kacayaan waxbaa ilaahay u diraya cid waxa weeye maaragtay hoosu celisa way la soo kacayaan cid hoosu celisa ilaahay ku sallidaya ilaa saasay u wadayaan oo khawaariji dhammaan mayso ilaa masiixu dajaal uu ka soo baxayo qadariyaduna waa kuwii qadarka diidanaa eenu hore usoo maray almurjia baabka iimaankaynu kusoo sharaxnay waa kuwale camalku iimaanka ka mid maaha waana firaq iyo kooxo badan oo kala duwan almuctazila waxa weeyaan markaa waa kuwa qaba almansilatu bayna almansilatayn iyo bidaca kale ee faraha badan sifaadka ilaahayna diidan dhammaantood karaamiyada iyaguna markaa waa firqa lunsan alkulaabiya sidaasoo kale alkaraamiya maxamed ibnu kiraam nin la idhaahdo ayay waxa weeyaan marka ayaa loo nisbeeyaa oo ay intisaabaan moxamed ibnu karaam waaye kulaabiyaduna saasoo kale iyaguna waa firqa lunsan moxamed ibnu cabdilaah cabdilaah ibnu saciid ibnu kulaab nin la idhaahdo ayaa iyagana markaa ay u intisaabaan kulaabiyaduna waa mashaaiikhdii ashcariyada iyo markaa maaturiidiyada wa nudaraa'ihim iyo kuwa lamidka sida ashcariyada iyo maaturiidiyada iyo fahadihi firaqu dalaali wa awaa'ifu lbidac acaadana allahu minha kuwaa hore macruufka ah waxaa la mida ciddii dhaxashay ee casrigan joogtay ee wadadooda haysa ayaa lamida magacay doontaanba ha sheegtaan haday doonaan haba ka guuraan magacyadaase ciddii kuwaa wadadooda haysa ee dhaxashaana waa la mid weeye qaala wuxuu uhi waama nisbatu ilaa imaamin fii furuuci ddiin wa ama nisbatu in loo abtirsado miyaa oo laysu nisbeeyo ilaa imaamin imaam xaggii imaamkaa fii furuuci ddiini furuucda diinta loogu intisaabo oo laysugu aaneeyo ka awaa'ifi larbaci waa sida kooxaha afarta ahe falaysa bimadmuumin taasi mid madmuuma ma aha madmuum mid la dhaleeceeye maaha fa ina alikhtilaafa maxaa yeelay ikhtilaafka fi lfuruuci furuucda la ysku khilaafaa raxmatu raxmad weeye furuucdana waxaa looga jeedaa masaa'ilkii fiqiga ahaa waalmukhtalifuuna fiihi kuwa isku khilaafayna maxmuuduuna kuwa waxa weeye ku mahadsan oo lagu ammaanayo ku ammaanan weeye fi ikhtilaafihim iskhilaafkooda muthaabuuna kuwa lagu abaalmarinayo weeye fi ijtihaadihim ijtihaadkooda wa ikhtilaafuhum iskhilaafkooduna raxmatun weeye waasicatun ballaadhan watifaaquhum iswaafaqooduna xujatun qaaicatun xujo go-an weeye markuu mualifku ka soo waramay abwaabta markaa caqiidada iyo wixii xidhiidh laleh ciddii ahlu sunnaha khilaafta inay ahlulbidac tahay la yskana ilaalinayo ayaa wuxuu baraarujiyey masale ku saabsan fiqiga khilaafka laysku khilaafo ka waran iyo in waxa weeye aimada loo abtirsado la idhaha kaasi waa shaafici kaasi waa xanafi kaasi waa xambali tusaale ahaan kaasi waa maaliki taasi dhib male buu yidhi taasi dhib male ayuu yidhi sheikhu madmuumna ma aha waxaan u sheegay markaa iskhilaafka fiqiga laysku khilaafayaa furuucda waxaa looga jeedaa masaa'ilkii aan ictiqaadiga ahayn ee camaliga ahaa sida tahaaradii salaadii xajkii soomkii mucaamalaadkii buyuucdii iyo wixii la mid ah waa raxmad buu yidhi kuwa isku khilaafayaana waa kuwo markaa arintaa ku ammaanan oo ku hagaagsan hadalka sheekha marka lasoo duuduubo ee ikhtilaafku si marka loo eegu raxmad noqonayaaba ahlulcilmigu yidhaahdeen si marka loo eegana raxmad ma aha dhinaca uu raxmadda ka noqonaya waxa weeye sidaa sheekh saalix ala sheekhba sharaxiisa uu ku sheegayo xagga ijtihaadkan ay aimadu bixinayaan aimadii ahlulcilmiga ahaa cilmiga badnaa ijtihaadkii ay ku dadaalayeen inay xaqii helaan oo ogaadaan soo ma aragtid oy ummadda waxa weeye hanuuniyaan oy u nasteexeeyaan arinta noocaasa dhankaa marka laga eego waa raxmad buu noqonaya waayo way dadaaleen wax badan bay eegeen dadaalkoodii bay bixiyeen hadday markaa xaqii asiibaan markay dadaaleen dabadeedna laba ajar bay leeyihin haddii aanay asiibinna hal ajarbay he ayay leeyihiin dhankaa raxmad buu ka noqonaya ashaykh saalix alfawsaanna isaguna wuxuu sheegayaa dhinac kale oo wuxuu raxmad ka yahay iskhilaafkoodu dadka laguma qasbin ama laguma kalifin inay shaksi ka mida raacaan soo ma aragtid oo ilaahay wuxun buu uhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun hebel gaarahoo ka mida ama madhab gaaroo ka mida dadka raaca lama odhan soo ma aragtid ee waa loo ballaadhiyo waxa la ciddii ahlulcilmiga ah aqoon leh weydiiya ya adoo shaafici weydiiyad haddana mid kaleo xambeliyahe weydiin kartaa dadkii horena saasay ahaynoo saxaabada kolba kii ay helaan ayay wax weydiin jireen oo waxa weeye may jirin anigu hebel un baan wax weydiiyaa cid kale waxba weydiin maayo hebel bay yaqaan hebel un baan wax weydiiya may jirin ma fahanti nin baa laga sheegay baa la ihi beri dheg keliyaan lahaa dhegtiina u calaagalay dheg keliya ayaan lahaayoo dhegtiina u calaagalay buu ihi baa la yidhi markaa ta noocaas may jiri jirin arintaasuu ku fasirayaa sheekh saalix alfawsaan markaa dhankaa marka laga eego waa raxmad laakiin iskhilaafka sidiisa marka loo eego sheekhu uu yidhi markaa dadkan iskhilaafa way ku mahadsan yihin waanay ku ammaanan yihiin iskhilaafkii maxaa looga jeedaa iskhilaafku hadduu yahay ikhtilaafu alafhaam oo la ysku khilaafay markaa sida naskan loo fahmaayo iyo istimbaadka ka noocaasi waxa weye dhib ma leh hadduu yahay ikhtilaafu tanawuc ikhtilaaf waxa weeye tanawuc oo sida iyo sida labadaba daliil sheegayana dhib ma leh maxaa u daliila maalin baa rasuulku sala allahu calayhi wasalama saxaabada wuxuu ku yidhi laa yusalliyanna axadukum alcasra ilaa fii bani qurayda waaya laa yusalliyanna axadun alcasra ilaa fii bani qurayda bani quraydo oo la gaadho mooye midkiina ayaanu casarka tukanin niman la weerarayey ba ahayn marka waa lagu soo degdegey saxaabadii qaar ka mida dhexda waxa weeye ay salaaddii casar ku qabsatay maxaynu yeellaa hadalkii rasuulkay qaarba si u fahmeen qaar waxay idhaahdeen waa rasuulku wuxuunbuu ujeeday sala allahu calayhi wasalam degdega ayuunbuu ujeeday dee salaadana aynu tukanna dabeetana aynu dhaqsanno maqsuudku saasoo ah qaarna waxay idhahdeen maya mar haddii layna yidhi ilaa gaadhaan casarka ha tukanina ma tukanayna ilaa aynu gaadhna iyaga waa ikhtilaafu afhaam soo maaha hadalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee tooska ah ee tooska loogu yidhi ayaa qaarba ay hee si u fahmeen xadiidkuna markaa wuxuu ku yaallaa saxiixa bukhaariga xadiid ibni cumara radia allahu canhuma markaa rasuulka sala allahu calayhi wasalama markii loo sheegay labadii qolo midnaba ma canaanan labadii qolo hee midnaba ma canaan arrinta noocaasina aad bay u badantay oo hal daliil baa aimada qaarna sidan u fahmayaan qaarna hee sidan ay u fahmayaan ikhtilaafka noocaasa ee istimbaadkii iyo fahamkii lagu kala duwanaado waxa weeye madmuum weeyaan la odhan maayo waayo ilaahay jala wacalaa dadka ma simin caqliyadooda ma simin cilmigoodana ma simin fahamkoodana ilaahay jala wacalaa ma simin culimadii aadka u fahamka badnaydna waxaa ka mid ahaa alimaamu shaaficiyu raxmat ullaahi calayh aad buu waxaa la yidhi u faham badnaa waay ikhtilaafka tanawucaahina waa saasoo kale isna dhib ma leh laakiin ikhtilaafku markuu yahy ikhtilaafu tadaad markuu yihi ee uu mid leeyahay waxa weeye masaladani tusaale ahaan waxani waa daahir midna wey waa nijaas mid leeyahay waxani waa xalaal midna wey waa xaaraan mid leeyahy waxani waa sunne midna leeyahy waa bidco labadaas ma isqabtaan waa ikhtilaafu tadaad baa la idhahda ka noocaasi waxa weeye maxmuud maaha soo ma aragtid waana ka laynaga reebay waxa weye inaynu maaragta iskhilaafno waay xaquna labada qowlee iska soo horjeeda labaduba inay xaq noqdaanna suuragal maahe midunbaa xaqa marka ikhtilaafka noocaase ikhtilaafu tadaadku ah ee weliba kutubta fiqiga ka buuxa ee aadka u badan muxuu yihi mowqifka laga joogsanaya mowqifka laga joogsanaya waxa weeye qofkii wax baari kara ee cilmile ee waxa weeyaan aqwaasha ahlulcilmiga eegi kara ee daliilka waxa weeye baari kara waa inuu markuu eego cidda sida daliilku sheegaya ama daliil ahaan qowlka xoog badan waa aynu qaato waayo ilaahay shaksi gaara inaynu raacnon rasuulka ahayn naguma addoonsane daliilka inaynu raacna ilaahay nagu addoonsanay soo ma sida markaa waxa weeye daliilku uu sheegaya daliilka ku xoog badan waa in la raaco hadduu qofku caamayi ka warran oon isagu kala garanayn kanaa daliil xoog badan iyo kanaan daliil xoog badnayn aan u kala garanayn isagana waxa weye waajibkuma aha inuu cid un bustaa daba dhigtaa waajibkuma aha inuu madhab gaarun raacaano waajibkuma aha ciddii culimada u arka inay markaa cilmi badan tahay oy warac badan tahay o diin badan tahay inuu wax weydiiyo dabeetana u de iska qalito ayaa saaran isagana soo ma aragti fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun madaahibta ahlulcilmiga ama shaaficiga ha noqdo ama xambaliga ha noqdo ama madaahibta kale ha noqoto ee faafay mowqafkaynu ka joogsanaynaa muxuu yahay waxa weeye markaynu soo ururino waa laga faaidaysanaya waxa weeyaan markaa waa cilmiga cajiibka ah ee faraha badan masaailka aadka u badan ay ka hadleen waxa weeyaan markaa ay dee in wax badan inooga horeeyeen aad iyo aad baa looga faaidaysanaya lama odhanayo waa la tuuraya dee madaahibtii iyo waxyaabah caynkaasa la waa laga faaidaysanaya kutubtooda waa la dhiganaya usuushii iyo bal ariiqyadii iyagu ay wax ku istimbaadi jireen waa la eegaya laakiin wixii masaail ay cadaata inay xaqa ku khilaafeen ama xadiiska rasuulka sal allahu alayhi wasalam ay kaga hor yimaadeen waa laga baydhaya afartii imaam ee ugu caansanaa aimadii fiqiga aimo kaleba way jireene laakiin ugu sii caansanaa atbaacdooda ugu badan tahayna saasay dardaarmi jireen waxay odhan jireen war dee anagu ilan annaga nalooma waaxyoone waanu ijtihaadaynaa une haddaanu xaqa waafaqnana hadalka yaga qaata haddii kaloo aragtaan inuu hadalka iyago ijtihaadka iyagu xaqii khilaafayna iskaga baydi bay odhan jireen soo ma aragti imaamu shaafici bay ka suganta oo aimadii kale waxa wey ka suganta marka dariiqa saxda ahi kaa weeye kutubta fiqiga marka la dhigaayo ama kuwa sare ha noqdaan ama kuwa hoosena wixii waxa weeyaan markaa sunno cad khilaafaya sunno cad wixii khilaafaya de waa in la baraarujiyo ladha xadiidkaasi masaladaas kasoo horjeeda waa in waxa weye la baraarujiyo laakiin masaail baa jira daqiiqahoo ama qowlkana daliil tusay qowlkana daliil tusay ya ama waxa weeyaan markaa nooc ikhtilaafulafahamka aynu sheegayna ku dhisan ama waxaa jira masaail ijtihaadi ah oo waxa weeye nas cad aan lahayne laakiin ahlulcilmigu ay ku ijtihaadeen oo qaarba ay meel hoos geynayaan baa jira oo fiqiga ka buuxa masaailkaa qudhooda waxba in lagu degdego oo dee cid qaladka lagula degdego waxa weeye maaha iyaga qudhooda waa in laga laakiin masaailkay caddahay inay sunno khilaafsan tahay waa in la radiyo o la idhahdo waxa wey sunna khilaafsantahay waxaa alimaamu shaafici laga sheegay inuu yidhi man istabaanat lahu sunatu rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalama laa yaxilu lahu an yadacaha liqowli axad ajmaca almuslimuuna ka horreysi ajmaca almuslimuuna calaa ana man istabaanat lahu sunatu rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalama lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad waxay muslimiinto dham ay isku waafaqeen ciday u cadaato sunnada rasuulku inaanay xalaal u ahayn cid hadalkeed inuuga tago soo ma aragti waay afartan imaam ee laynoo sheegayaa dhammaantood midba ka kaleu arday usii ahaa oo imaka alimaamu axmed baa ugu dambeeyey ardaygii shaafici buu ahaa soo maha haddana dee waxyaabo badan buu ku khilaafay ma odhan sheekhaygaag sidaan qaba eh anaa aan dee u aragtay igu dhan ma fahamtay imaamu mujtahid u ahaa imaamu shaafici ardaygii imaamu maalik buu ahaa soo ma aragti de wax badan buu sheekhiisii ku khilaafay ma odhan sidaa sheekhaygu yidhi igu dhan mujtahid buu ahaa sheekhiisu isna mujtahid buu ahaa markaa wixii uu u arkay inaanu ku saxnayn dee wuu iskaga bayday oo sidii ijtihaadkiisu uu keensanayay buu fatwooda soo ma aragti wakadalika imaamu maalik markaa dariiqa saxdii kaa weeye waxaan sax ahayn waxaa loo yaqaana atacasubu lilmadaahib madaahibta in loo tacasubo oo la ydhaha anigu shaafici baanay waxaan shaafici ahayn mari maayo xambaliyada ka waran iga daataa iga xidh ta noocaas waxa wey waa baail dadka muslimiintana waxyaabihii ragaadiye ka mid tahy waayo tacasubkaasaa yimi tacasubkaas wuxuu keenay marar inay dadka madaahibta u intisaabaya ay digada iska dhigaan hadday doono weerara isku qaadaan oo meela la yska hudiyo waxay culimmadu sheegeen xataa waa aan sii fogeyn xaramka maki inuu afar imaam lahaa bay sheegeen ahlucilmigu afar buu lahaa afar imaam ha imaamka xanafiyada tukiya ha wuu tukinaya dabeetana markay wixii xanafiyabaa ku daba tukanaya way ka baxaya kii maalikiyadaa gelaya markuu dhammeeyo ka baxay kii shaaficiyadaa gelaya balada ka waran kii xanaabiladaa gelaya afar imaam xarafkiio le ka xaramkiio le ilaa niman madaxii ay yimaadeen o yidhah war waxani waa maxay badiimo kala duwan baa waddanka lagu haystaa oy imaam qura dadkii u sameeyeen waa tuki ya oo waxaa meesha laga saaray macnihii tacasubka madaahibta loo tacasubaya heerkaasu gaadh ma fahamtay marka calaa kulli xaal waxaasi sax maaha waa baatil wey waa bidca mar walbana walaalayaal waxa saaran qofka muslimka ah inuu ogaado xujadu maxay ku jirtaa xujadu maxay ku jirtaa xujadu waxay ku jirtaa kitaabka ilaahi iyo sunnada rasuulka iyo ijmaaca dadka muslimiinta bay xujadu ku jirta khilaafkuna xujo maaha alkhilaafu laysa bixuja khilaafku waxa weeye xujo maaha marka haddii ay dadka muslimiinta iswaafaqaanna iswaafaqoodu waa xujo hadday iskhilaafaanna qowlka nasku tilmaamayo ama naska ugu dhow ayaa la raacayaa ilaahayna ku weydiin maayo markaad dhimato lagu weydiin maayo culimadii kale islaamka eh nebi maxamed baa lagu weydiinaya sal allahu alay wasalam oo waxaa inoo taalla maadaa ajabtumul mursaliin nebi maxamed maxaad ugu jawaabtay maxaad rasuulka sal allahu alay wasalam ka aaminsanayd nebi maxamed baa lagugu imtixaamaya ee shaafici iyo xambali iyo xanaf midna lagugu imtixaami maayo arrinta noocaas mid cad bay ahayd oo runtii waxa weeye way iska caddayd laakiin waxaa jira wakhtiyadan dambe dad aad moodo inay dib u soo celinayaan tacasubkii madaahibta iyo waxyaabihii markaa dadku ay aada u fahmeen inay dib u soo celinayaan aada moodo saxna maaha weeye qaala wuxuu ihi wa ama anisbatu ilaa imaamin fii furuuci diin in laysu aaneeyo miyaa loo abtirsado imaam furuucda diinta loogu abtirsado oo qofku idhaahdo ka dawaa'ifil arbaci sida kooxaha afartaa falaysa bimadmuumin madmuum ma aha sidaasay tahay haddana wallahu aclam waxaa ka fiican inaanu qofku waxba cidna isu nisbayn aanu shaafici baanayna odhan xanafi baanayna odhan wixii uu baranaya ha barta hadduu doono madahibta qaar aad ha u barta laakiin waxba inaanu maaragtay isu nisbayn ayaad waxa weeyaan markaa ka fiican ya fa ina alikhtilaafa maxaa yeelay iskhilaafa fi lfuruuci furuucda laysku khilaafa raxmatu raxmad weeye tawjiih aynu sheegnay baa markaa lagu dareerinaya iyo wixii lamid a wlmukhtalifuuna fiihi maxmuuduuna weeye fi ikhtilaafihim waa marka ikhtilaafkaasi uu yahay ikhtilaafu afhaam ama ikhtilaafu tanawuc muhaabuuna fi ijtihaadihim wakhtilaafuhum raxmatu waasica ijtihaadkaasina waa laga abaalmarinaya cid markaa ijtihaadka ehel u ahay hadday ijtihaado oo ay wixii dadaalkiisa a bixiso hadii alaba kuu roon yahay waa laga abaalmarinaya waidaa xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraani waida xakama faijtahada uma akhطأa falahu ajru waay watifaaquhum xujaة qaaطica itifaaqoodana waa ijmaciya waa xujo qaaطica oo ijmaacu waa xujo ka mida xujooyinka sharciga adiladeedana leh nasأl اllaha ilaahay waxaynu weydiisanaynaa an yacsimana inuu inaga ilaaliyo min albidaci bidac iyo wاlfitnati fitnada wayuxiyana iyo inuu inagu nooleeyo calى اslaami wاsunati islaamka iyo sunada wyajcalanaa iyo inuu inaga dhiga miman yatabicu kuwa raacaya rasuul lahi rasuulka ilaahi sal اllahu alيh wasalam fi lxayaa inta ay nool yihiin markaa raacaya wayaxshurana oo uu ina soo markaa xashriya fii zumratihi kooxdiisa bacda almamaati geerida dabadeed dhimashada dabadeed yani intaynu noolana ilaahay inuu ina waafajiyo inaynu raacno sunada rasuulka markaynu dhimanana dadka rasuulka sal اllahu aleyh wasalam dabagelaya haddii allaba ku horkacaayo in maaragtay laynaga dhigo biraxmatihi wa fadlihi raxmadiisa iyo fadligiisa uu arrinkaa inagu siiyo aamiina qaala wahada akhiru lmuctaqadi walxamdu lilaahi waxdahu wasala allahu calaa sayidina muxamedi waaalihi wasaxbihi wasalama tasliima ducadaasuu sheekhu ku khatimay ilaahay ma maaragtay waxaynu leenahay allahuma aamiin ilaahaynu aqbalo sheekha iyo in alla intii kitaabka akhrisata iyo dadka muslimiinta guud ahaanba ilaahay xaqa ha waafajiyo fitanka iyo bidac iyo dhibaatooyinka iyo dalaalaadkana ilaahay ka badbaadiyo ducadana aada iyo aad waa in loogu dadaalo quluubtu gacanteenna kuma jirte gacanta ilaahay bay ku jirtaa ilaahay baa rogroga fitankuna wakhtiganaynu joogna aad bay u badan yihiin waa in markaa had iyo jeer ilaahay la baryo ilaahay hanuun la weydiisto si kastoo qofku uu cilmiga u akhristiyo si kastoo uu waxu barto waa inaanu waxa weeyaan markaa dadka kale xataa ku jeesjeesin waxa iska dhacdoon baraarujinaya qofku waxoogay madhabkaa saxda markuu xoogay barto inuu shaydaanku ku yidhaah baa laga yaaba dadkan kale xaqiro waxa weeyaan markaa waa dad liito bal waxaan adigu eega oo waxyaaba noocaas marka u ducee dadka waxa weeye kale aad aragta inay u lunsan yihiin xaqa sidii aad u gaadhsiin karta ee xigmadaysan ee fiican asluub wanaagsan u gaadhsii sidaasaa sharcigeenu ina faraya walxamdu lilahi waxdahu wsala allahu cala sayidina muxamedi waaalihi wasaxbihi waslama tasliima أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في دروس علمية أخرى قادمة
تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته